fiid wanaagsan idil ahaantiinba laanta afka soomaaliga ee v o ayaad nagala socotaan shalay gelinkii dambe magaalada muqdisho waxaa laga dejiyey sagaashan dhallinyaro soomaali ah oo laga masaafuriyey dalkan maraykanka dhallinyaradan ayaa laga masaafuriyey gobollo kala duwan waxaana v o a u sheegeen in safaaradda soomaaliya ay ka dambeysay in dib loogu celiyo dhallinyarada soomaaliya kadib markay aqbaleen in ay bixiyaan dukumentiga dalku laabashada dhallinyaradan ayaa maanta si koox koox ah u socday hareeraha waddada maka al mukarama ee magaalada muqdisho qaarkood ayaa waxaa la kulmay wariyaha v o eda cabdiqaadir maxamed cabdulle warbixintan ayuuna nooga soo diray shalay gelinkii dambe garoonka muqdisho waxaa kasoo degta diyaaro sidas dhallinyaro soomaali ah oo laga soo masaafuriya wadanka maraykanka dhallinyaradan ayaa u badnaa kuwa dalka maraykanka ka gala xadka mexico la wadaago wadankaasi axmed maxamed axmed waa sideed iyo labaatan sano jir muddo sanad iyo bara ku jira xabsi ku yaala gobolka atlanta georgia waxauna iga warrama dhabbihii dheeraa ee tahriibka uu maray waxaan tegay dalka maraykanka labada kun iyo shan iyo tobankii bishii toddobaad waxaan xabsiga ku jiray muddo hal sano iyo shan bilood ah waxaan ka galay xadka u dhexeeya mexico iyo texas oo loo yaqaano hidalgo maraykanka waxaan weydiistay nabadgelyo doon yacnihii dhibka ka jiro waddankayga dartiis muddo waxaan xabsiga ku jira hal sano iyo shan bilood ah maxkamadaan maray markii sharciga la ii diiday kadib waxaa laigu xukumay in waddanka laiga saaro
cabdifataax saalax cabdiraxmaan wuxuu soo dhammaystay sanad iyo laba bilood oo xabsi ah waxaa ku xirnaa atlanta georgia wiilashaan saaxiibadai ee iskumeelnoska keenay waxaa xirnaa sanad iyo laba bilood dhallinyaradan ayaa ku xirnaa gobollo kala duwan oo dalka maraykanka waxaase markii dambe la iskugu keena hal goob oo safarkooda laga soo mideeyey dhallinyaro badan oo hadda aan iskula soconnay oo aan isku flight ahayn waxay ka kala yimaadeen gobollada maraykanka sida california louisiana alabama texas washington d c ohio nebraska michigan chicago pennsylvania goboladaasoo kala duwan bay ka yimaadeen oo laga kala keenay dhallinyaradan ayaa u sheegay idaacadda v o a in soo laabashadooda ay saasho safaaradda soomaalida maraykanka sida uu sharaxaya cabdifataax saalax cabdiraxmaan wallaahi waxaa sahlay safaaraddaa sahlay waxaa sahlay mas-uuliyiddooda ugu waaweyn safiirka uu ku jiro wuunala hadlay wuxuu yidhi maraykan way inga dhammaatay ogolaada mise ogolaanina kulligiin meeshaa ka imaatay inuu soomaaliya ku noqonaysiin waa asiga siduu yidhi soomaaliya nabaddu ayuu dheh shal markaa kasoo degayna anaga muqdisho imaanay qaraxyo waaweynaa ka dhacay magaalada meesha wax ka dhaceen hoteelkii waana la tusay waa aragnay kolley meel nabadda qarax ma ka dhaco maalin kasto micnaha annagana waxaa ogolaanay wise waxaa ogoleen maaha in la soo celiyo axmed maxamed ayaa u sheegay idaacadda v o a in dhallinyarada soomaalida markii hore lasii dan jiray muddo saddex bil kadib ah balse hadda safaaradda soomaalidu ay aqbashay in dhallinyarada dib loo soo celiyo taasoo keentay in sagaashan iyo saddex dhallinyaro ah shalay muqdisho ay kasoo degaan intaan la samaynin safaaradda soomaaliya ka hor waana la sii dan jiray waxaana la siin jiray warqad aan ku shaqaysanno oo waddan ku dhex noolaanno kadibna waxaan u dagaalami jiray rakiiskeenna si aan sharci waddanka oga helno oo maxay ahayd aan ogu noolaano safaaradda soomaaliya markay timid waxay noqotay caqabad hortaagan dhallinyaradii nolol raadsiga ahaa ee waddankooda dhibaatooyinka oga soo cararay marka laga soo bilaabo labada kun iyo lix iyo tobanka bishii labaad ilaa iyo hadda waxaan u xirnayn safaaradda soomaaliya xiddi khaliif waxa uu ii sheegay inuu rajo ka qabay in laga sii dayn doono xabsiga muddo kadib balse immigrationka maraykanku waxay ku wargeliyeen in safaaradda soomaalidu ay la wareegto arrinkiisa nimankii immigrationka ee la yidhaahdo ice waa immigrationka maraykanka waxay noo sheegeen iyo homeland security waxay noo sheegeen in safaarad ay hadda kadib arrinteena iyo howshiina gashay safaarad soomaaliyeed aad leedihiin ayna idin celin doonto safaaraddii waana lala hadasheeyeen oo t v aan loo soo fadhiisiyey safiirkii laftigiisa safiirka marka wuxuu afcad noogu sheegay in meeshan a muddo badan ku jirteen oo lacag badan qarash badan oo idinku baxayo sidaas darteedna a waddankiina aad ku laabanaysaan cabdifataax saalax ayaa u sheegay idaacadda v o a in dadka soomaalidu markii hore ay heli jireen ogolaasho shaqooyinku meel gaar ah balse taasi hadda meeshay ka baxday bermit ay heli jireen oo ku shaqaystaan famiiladooda hadday joogaan la noolaan jir haddii kalena famiiladooda inta jooga ayay taageeri jireen oo saboort garan jireen marka anaga jaaniskani ilaahay dartiisa ka qorneyd laakiin waxaa naga hor istaagay safaaradda soomaalida iyo mas-uuliyiinta soomaalida dhammaantood cabdifataax ayaa u sheegay v o a in loo sheegay in soomaaliya hadda nabad ay tahay balse maanta wuxuu dul istaagay goobtii qaarxadhu shalay ka dhaceen ee dhimashaday dhaawac buu ka dhashay waa asiga siduu yidhi soomaaliya nabad waayu dheh shalay markaa kasoo degayna anaga muqdisho imaanay qaraxyo waaweynaa ka dhacay magaalada meesha wax ka dhaceen hoteelkii waana la tusi waa aragnay kolley meel nabadda qarax ma ka dhaco maalin kasto micnaha annagana waxaa ogolaanay wise waxaa ogolayn maaha in la soo celiyo waana lagu qasbay waraaqa annagaana qorin badankeena aana lagu qasbay in waxna loogu soo sameeyo travel document ilaahayna waa ogyahay ayagana waa ogyihiin dadka safaaradda ka shaqeeyo dowladda soomaaliyana way og tahay wasaaradda amniga qaranka soomaaliya oo dhowr jeer aan ka wacay taleefanka gacanka si aan wax kaga weydiiyo soo celinta dhallinyaradan ma aysan iiga jawaabin cabdulqaadir okey v o a